kulan wacan oo wanaagsan ma walbaa joogtaan si kastoo maqalkan idiin soo gaariyaba ku soo dhawaada barnaamijka xulasha waraysid oo xilli walba hadaanku aad maashaan marka laga rabo habeenaba jimcaha
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xadhig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegey xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo
mar kale kulan wacanoo wanaagsan waa arbaco khamis ee soo gelayso taarikhda ku astiisan tahay saddex iyo tobanka bisha koo iyo tobnaad ee nofembar sannada labaatan toban sagaal qodobada caawa barnaamij aan ku soo qaadan waxaa qayb ka noqon doona xeeralinta maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ee ka howlgasha gobolka hiiraan ayaa xabsi dhigay dad loo xiriirinaya in la sidaan gargaarkii loogu talagalay dadka ku dhibaataysan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doona gorow maamulka gobolka hiiraan iyo hirshabeelle ayaa ku hanjabay in maxkamad la horgey doono dad lagu tuhamayo inay ku lig leeyihiin raashinkii xal lagu lunsaday mid ka mid a xaafadaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle waxaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caaw barnaamijka ku dhagaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doono dagaal geystay khasaare isku jir dhimashadii dhaawac ayaa maanta gelgelayay saamaynna ku yeeshay noloshii magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland goror ayaan idiin soo gudbi doonaa xaalad cakiran oo laga sawirnaya magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland waxyaaba kale caaw barnaamijka ku dhagaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona dowladda maraykanka ayaa deshay isku xidhihii al-shabaab iyo alqaacida ee magaalada jilib ee gobolka jubbada hoose faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doonaa dowladda qatar ayaa maanta dowladda federaalk soomaaliya ku wareejisay doomo iyo qaybyo kale loogu talagalay arrimaha gargaarka waddanka waxaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan guddoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada jegjiga ee xarunta dowladdegaanka soomaaliya etoobiya si diiran ayaa halkaasi lagu soo dhoweeyey waad dhagaysan doonteen goorob gudoonkii hore ee baarlamaanka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaaren asna maanta waxaa si diiran lagu soo dhowey magaalada badhan ee gobolka sanaag ee puntland sababaha halkaasi u tegay ayaan xog ku saabsan idiin soo gudbi doonaa dowladda federaalk soomaaliya ayaa dibawad ku sameynaysaa ciidamada ka howlgala deegaanada koonfur galbeed waana idiin soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamij waxaa ku dhagaysan doonteen xubintaas kuxisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe barnaamij waxaa ku dhagaysan doonteen haysta tebintii diyaarinta barnaamijkan waa anigoo xasana saaxiibkay cumar raxmed ibraahim saxiifo iyo barnaamijka ii farsamaynaya waa mar kale iyo xulsho waraysada
intii quman oo dhaniyo qofkii ila aragtii iyana way ila qabaan qabkiyo kibirkiis dirdiray isqoonsaday iyo isqabsaday qatarta ummadday gasheen intuu qabar laayay iyo qaarkii u faniin ku dilay qudhaba wixii aan ku weyn mid kasta qodu cararay iyo dadkii qulquloo badnaa qaxootiga wada noqdiyo
kulana sanadleedha saaxiib yael kusoo dhada barnaamijkan waxaan ku bilaabaya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle oo leeyahay waxaa la leexsaday qaybo ka mid a gargaarkii loogu talagalay dadka ku dhibaataysan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle habeenkii xalahaa saqdhexe waxaa ciidamada amniga ay soo qaabteen dad raashin ku dejinayay baqaar ku yaala mid ka mid xaafadaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hirshabeelle kadib markii ciidamada amniga ee hirshabeelle iyo kuwa dowladda federaalka ay ka war heleen dad shacab ayna kusoo wargalsheen in halkaasi lagu dejinayo ee mid ka mid ah gaawarida waday gargaarka loogu talagalay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle xeeraaliye ku-xigeenka ciidamada xoogga dalka qeybta toddobiy labaatanaad ee ka howlgasha deegaanada hirshabeelle si gaara beledweyne oo caawqaadka telefoonka igu warramay ayaa ka wareystay dadkan la soo xiriirinaya inay luunsadeen qeybo ka mid a gargaarkii loogu talagalay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hirshabeelle islamarkaasna ee hadda ku jira ee gacanta xeeraalinta ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka ee soomaaliya
aada umaasanta waa ku dhawahay radio cadaada waa saxale saqbi dhexa ama fiidkii hore aan dhexe ayaa waxaa ka dhacday magaalada bilan suuq ku yaala la yirahdo yobson ayaa dadka shacbiga nagu soo wargeliyeen in baabuur macaawanadii dadka gargaarka loogu talagal lagu dejinayo waa gartay baabuurtaas anaka waxaan ku ogeyn magaalada banaankeeda ayaan ku ogeyn halkaas ay ciidamo ku wardiyanayeen sababta kalifi kartin xilligaas lagu dejiyeyna ma jirin sidaas daraaddeed ciidamada amniga way tageen wayna wayna qabteen wayna soo xireen iyakii dadkii waday way oo soo wada xiray baarisina way socotaa beritana qaybood dhamaystiran ayaan soo siin doonaa warbaahinta sidaa waa ku gartay ballansanaa.
xubnahan aad soo qabateen ee, waa imise qofood hadda waxaa xiro waa saddex ruux Waa oo gartay.
ninka baqaaraha oo ku jira waa gartay ee, goob lagu dejinayey ee, raashinka lagu tala gargaarka miyaa qabateen mise xubnihii iyo ga- baabuurtii ay wateen waxaa soo wada qabateen maya waxaanu qabanay waxa waaye guddigu inuu dhiman yahay ciddii mas-uuliyadda badarkaas lagu wareeji laak hadda waxa xiran waxa waaye eh, ciddii mas-uulka ka ahayd baqaarka iyo baabuurka waa gartay yaa kusoo wargeliyey meeshaan lagu dejinayo ee gargaarkan lagu talagalay dadka dhibaataysan dadka dadka shacbiga dadka shacbiga Ee, marka ilaa hadda ma jirta wax oo aad, ee, ma- aad horgeyseen eelaamaha cadaaladda oo ku saabsan dadkan usoo qabateen masoomaan soo qaba waa weli baarista socota dadka la xamar noogu imaan doono beri aan rajeynayna insha allah tacaala in dad kale noogu imaadaan muqdisho Eh, berina wixii faahfaahin oo hordhac ahaa kiiskan ku saabsanaan beri warbaahinta la wadaagi doonaa Dee, waa gartay waxaa laleeyahay wax kale lagu baadgoobayaa ee, dad kale oo loo xiriirinayo ee, dadka lagu eedenayo kiisku kiisku baaxad kiisku baaxad fog yahay gacmo badan iyo lugo badan ayuu yeelan doonaa cid walba oo beri kiish beriis oo dadka mucaawanada loogu talagalay in musuqmaasuq badan cadaaladda inaa horkeenaan meel baan
maxamed cabdiqaadir maxamed oo ah xeraliya ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka qeybta toddobiy labaatanaad ee ka howlgasha deegaanada hirshabeelle ayuu kaasi ahaa faahfaahin ka bixinayay ee dad loo haysto inay luunsideen gargaar loogu talagalay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hirshabeelle oo khadka telefoonka igu warramayay ayuu kaasi ahaa dhanka kale maamulka gobolka hiiraan iyo hirshabeelle ayaa waxay wacd ay ku mareen in maxkamad la horgey doono ee dadka loo haysto inay guryo ay gasheen islamarkaasna baqaar ay ku shabteen gargaarkii loogu talagalay dadka ku dhibaataysan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle sheekh xuseen cismaan cali oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada gobolka hiiraan oo caawa khadka telefoonka igu warramay ayaa sheegay in maamulka gobolka hiiraan iyo dowladda federaalk ee ciidamadeeda ay maxkamad la horgey doono dadka loo haysto in falkaasi ay galeen islamarkaasna sidoo kale waxuu sheegay in dad la jiraan tuun laga qabo oo loo haysto inay ka dambeeyeen ciidamada amniga howlgal ballaaran arrintaas lagu baadagoobayo ah hadda ay ka wadaan magaalada beledweyne ee hirshabeelle bismillahi raxmaan raxiim gargaarka waa socdaa aada iyo aada u wanaagsan yahay shalay waxaan qaybinay walaalaha galguduud macaamana ka timid sida dhuusamareed guruceel matabaan iyo cagudwa si kasii wareysay walaalaha reer cadaada iyagana warqay noo keeneen waa qaybinay maanta waxaan qaybinay mid ay ka mucaamana ka timid madasha xisbiyada qaran waa bogtihiin oo maalin wala laba kun noo keenay qoysa oo maanta kun kaliya lala bixiyey marka haddaan soo koobo gargaarki waa socdaa si wanaagsan u socdaa qaybi qaybihiisa waxaan aan ugu yimaadana sidaasaa loo qaybiya waa gartay dadka loo qeybiyey gargaarkan ee xaaladooda sida hore ma ka soo bedelan tahay oo ma ka soo ronaanaysaa Ee, kulli shan iyo maanta isku mid baa dadka markii ee, xilligii ay barakacayeen ee, fatahaada wiilkeeda iyo hadda xoogoo yar waxaad moodaa ee, muddo labaatan bidix malay hadda mucaamalada socotaa oo hadda wax wax bixinta aan bilownay marka insha allah waxaad moodaa baahidii lama dhamaystirin oo wili lama gaarin laakiin sidii hore aadaa loo dhaamaa waa gartay ee, waxaa leeyahay gargaarkii la gaarsiiyey ee beledweyne ee dad kale ay af ku shubto baqara geystay oo waa la musuqmaasuqa
maya ee, horta musuqmaasuq oo hadda ma bixin laakiin xalay ee, maxkamadaha ee, qorooyin ay qabteen oo baqaar raashin ku dejinaya Aha.
shaqdii dhexe ayagana way xeran yihiin marka mana hor dhici karno hadda baaritaana socdo haday ee, dee baaritaankaas wuxuu noqon doonaa raashinkaasi laba u noqon doonaa mid gargaarkii loogu talagalay dadka inuu noqdo waa suuragal oo markaas iyaga ay markaas yani siyaalo qaldan u isticmaalay waa noqon karaa miday ayaga lahaayeenay madax banaan yihiin waa ay noqon kartaa marka waxa waa ma hordhacayn waa baa- baaritaana socdo waa gartay markii baaritaanka marka soo dhamaystirmaan ee, xubnahan ay qabanayeen laamaha amniga ee faldambiyeedka ay kula jireen gacnaha oo markaas lagu soo qabtay muxuu ahaa kulli sida hadda aan warkana soo gaaray iyagoo raashin baqaar sax madaxa ku xareynaya ayaa la arkay waana lagu soo qabtay marka taasna waxay tusinaysaa markaas yimid saq dhexe hariin ah nin wax dejinaayo waa waa tuuna meeshaas yaa yimid tuunkaasaa dadabagalkeedii maxkamadihii garsoorkii faraha kula jiro insha allah haddii la yidhahdo waxay markay soo bandhigaan aan ka hadli doonaa insha allah waa Inta gartay faraha meesha la lagu kala- dejinaya inta faraha la gargaarkan kala- ama baabuurkan ee raashinka ugu xareynaya waa meel ma baqaarada magaalada ku yaal waa magaalada magaalada ku yaal waa Yoks.
Ee, waa gartay marka waxa la dejinayay ma raashin gargaara loo maleeyay mise wuxuu ahaa raashin kale oo siyaabo kale usoo galay magaalada kule raashinkii iyo caadiga loo qeybinayo raashinkii caadiga waa ahaa laakiin waxba hadda ma caday karno marka in lasii hordhacan waa laga fiican yahay garsoorkiyaa marka ka sugayna insha allah baaritaan in baaritaanka hadda socdo dadkiina waa xirxiran yihiin baqaarkii iyo ninkii lahaa iyo dadkii ku dejinaayo iyo waxaasoo dhan waana soo qabtay Mhm, xubnaha marka xiran laba oo nin laamaha amniga soo sheegay xiran waa mise qof waa gargaarkii noqdane ciday faraha la gashan insha allah maxkamadaa la saari doonaa haddii uu noqdo ay yihiin waan arki doonaa laakiin ma hordhacayno tuuna hadda jiro tuunkaas marka insha allah markay soo cadaataan insha allah ay noo soo gudbiyaan garsoor waa gartay Aan anaga xubnaha nadiif ee in la la soo wadaago xiray inaan fiirayno oo insha lagu Allah.
tuhmaya inay d- falkan ay ku leeyihiin ee, imise qof waay lay kulli hadda ma- ma ma sii qiyaasi karo oo tiradii masii weydin laakiin waxaan ogahay in dadkaas la qabtay baabuurtaas la qabtay ayagoo raashinka dejinaya la la qabtay lasoo xirxiray taasaan ognahay wixii ka dambeyn insha allah waa garsoorkaan ka sugaynaa ee, dham- jawaab soo dhareysirta haddii alla waa gartay waxaa leeyahay dad kale lagu daba joogaa oo loo malaynayo inay ku lug leeyihiin keeskani oo raashin ay ka masmaasaqon dadka ku dhibaataysan beled weyn wallahi kulli si kasoo noqotay waxa waa anoo garsoorka markay wax yidhahdaan aan wax ka dhihi doonaa insha allah haddii la yidhahdo. waxay yidhahdaan aan wax ka dhihi doonaa Ee, waa gartay beled weyne waxaa ku sugan ee, guddigii ee, gurmadka fatahaadaha ee hirshabelle soo magacooda marka maxaa loogu wareeji waayey dadkan leeyahay waxay masmaasuqeen ama gargaarkan lagu dejinayo magaalada wallahi kulli hadda hawshaas waxa waa hadda kulli hawsha hadda hol bilaaw waaye tan hadda aan aragnay horey wax ma u jirin laakiin wax hadda xalay soo guuday waaye marka kulli go-aanaa laga qaadan doonaa dilaraa markii systemka iyo meesha wax u socdaan iyo cidda kulagu yaabata marka la arko kabacdi aan go-aanka markaasoo soo baxaa hadii la waa yidhahdo gartay maxaa ka jira in xubnaha lasoo xiray ee raashin ku dejinaya gudaha magaalada inay qayb ay ka hayeen guddiga gurmadka fatahaadaha ee uu soo magacaabay maxamed cabdi waare
maya ma ma garan karno ma dhihi karno hadda ma caday karno laakiin markii magacyadoodii iyo dembigii la cadeeyo oo oo wixii lasoo sheegay kabacdi aan waxaa kala ogaa doontii inay guddigaas ahaayeen inay guddi kale ahaayeen laakiin aniga waxa waaye qaacida aan hadda noo degsanaa jira cid kasta oo kulugu yeelato waayo barnaamijkaas waa cid kasta oo kulugu yeelato mucaawadadan ama gargaarkan ee dadka walaalaha loo soo fidiyey ee saameynta ku yeeshay mutasiraada wigi shabeelle ee beledeeda cid kasta haddii ay saameyn ku yeelato cid kasta oo yani magarta guddigaas gawacdo in wax kale lasoo saara anaga saasaan aaminsannahay ama guddigii fasaadaha ha noqdo ama maamulka ha lugta hala gasho ama meelo kale lugta hala gasho meeshay lugta hala gasho markay garsoonka caddeeyaan markaas waxa waa haddii ilaa yidhahdo waa tallaabo horey loo qaaday ay noqonaysaa insha allah waxaana rajeynaynaa in cadaaladana tuunka aa qabtaan oo ku aadan ee, cidda wax masmaasuqday muxuu yahay maya anaga tuunka de tuunka de ma- miyaan sii faahfaahinayna ma aha laakiin muhiimadda waxaa waaye cid kasta oo kulug yeelata cid kasta waxaa lagu soo noqnoqotay fataha kasta markay dhacdo maamulka qaarkiis waa waa la eedeeyaa gurigay ka dhistaan baa la yihahdaa dana gaaray kuquskanaa la yihahdaa hadda alxamdulilah heer federaalaa joogo heer steelaa joogo maamulka way joogaan guddiyo oo heer federaal soo magacaabeen adiga oo fatahaadiya guddiyo waxaa joogo eh, heer state oo madaxweyne waara uu magacaabaa joogo guddiyo waxaa jooga fatahaad oo heer eh, heer gobol joogo guddoomiyaha gobolka u magacaabay saddexdaas qaybood meeshay faraha la gasho ay arrintaas kulug yeelato yacni waxa waaye waa cadaaladaan horjeeda insha allah Waa saasaan gartay.
aaminsannahay waana midda keliya ay dadka shacabka ay ku badbaadin karaan bacda allahi subxaana watacaala oo xoolahaasna ay ku ilaashami karaan oo wixii dadkaas soo gaareen lagu sii karo waa waa gartay ma jirta ee, guddi gaara oo ah guddigii uu soo magacaabay maxamed cabdi waare iyo guddiga dowladda federaalka usoo magacawday oo kuwa sugan ee belweyne oo tuhun gaarka ah uga sii qabtaan inay yihiin dadka raashin ku dhex degsanayay ee, Maya, taas boqorada ma dhihi karno.
beledweyne Waxa- cid hadda cadday ka tabar waxaa dara- waxaa la qabtay dad hadda shacabaa la qabtay oo ganacsastaa la qabtay hadda ganacsastaa la qabtay Aha.
laakiin ganacsada sidaas waxay ku yeelan kartaa guddiyadaasay ku yeelan kartaa marka marka ma- hadda ma caday karno ma hordhici karno laakiin markii la baaro lasoo ogaado raashinkaas meeshuu ka yimid ciddii keentay sida loo loo- loo isticmaalay sida baqaarka loogu shubaayey waxaasoo dhan markii caddaata waxaa la ogaanaa guddiyadaas marka ama heer federaal ay geli doonaan ama heer state ay geli doonaan ama heer gobol ay geli doonaan ama meelo kale ama gud- ama guddiga ganacsata oo qaybta afraad oo oo ganacsataa jirta oo hawsha wadee oo loo ibadee ama meeshaasay geli doonta meesha ay dishay markaasaan ogaanayna laakiin hadda waxaan ka warsugaynaa garsoorkaan ka warsugaynaa insha allah garsoorka markay soo saare soo dhamaystiraan anoo ka faa'idaysana marka fursad baa isiisane dadkii waxaa ushaa qabtay Waa gartay.
ee u dhabar adeegay ee dadkaas dawlad taagnaay ee xalay marka ku guulaystay iyagana waa baadaniinaynaa waana waxaan ka sugayni waana wax reer hiiraan ay ku farxayaan maxaa yeele mar walbaba yani ma garatay dadkaan masaakiinta ah ee maanta banaankaas joogo aan hoy haysanin oo diin haysanin oo daadad haysanin oo jeef haysanin oo cunto aan haysanin wixii loo soo dhiiray oo walaalahooda ay ku soo gurmudeen ninkii hamiya ama in danjaar isticmaala uu ku talagalay hadda waxa waa taas waxaan ka simadnahay in maxkamad la saaro cadaaladda hordiyaan ka simadnahay waana sugaynaa waana tallaabo horey loo qaado waana tallaabadii ugu horeysay waa markii ugu horeysay oo tallaabo noocaan la qaado waxayna fursad u noqon doontaa waa in ay gartay wax walbo Eh, ciidamada amniga ee dowladda federaalk iyo hayadaha amniga ee hirshabelle waxay balowin ay ka wadaan howlgallo ballaaran oo ku aadan dad kale lagu tuhmayo oo ku dhuumalaysanaya xaafadaha balowin oo lagu soo qabanayo howshu hawshu way socotaa garsoorka hor adag wadaa shaqooyin badan ha socdo ciidamadii c i ciidamada c i d aa joogo saan hore u sheegnay Ee, muqdisho laga keenay ciidamada nasugu dheer badanaana joogo yani garsoorkii horsaalintii aad joogto marka shaqaa socoto waa laisdaba taagyahay tansidii hore ma aha fataadii hore waa ka duwan tahay aaday ugu duwan tahay marka insha allah haddii ilaah yidhaahdo waxaan rajaynayaa u rajaynayaa cid kastoo kulug yeelato oo yani magarata isku dayda in markaa eh, cadaaladda ay- ay- ay- ay mutasho doonto ayna u noqon doonto kuwa ka dambeeya ee raba inay wax sameeyaan inay tan ay ay ku- ay kuwaana qaadan doonaan si ilaah yidhahdo insha allah
sheekh xuseen cismaan cali oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle ayuu kaas ahaa oo aan ka wareystay ee maamulka hirshabelle ayuu kaas ahaa oo faahfaahin ka bixinayay ee dad loo haysto ee eedamo la xidhiidha in baqaar ay ku sheebteen gargaarka loogu talagalay dadka ku dhibaataysan hareeraha iyo gudaha ee beledweyne wuxuu sheegay in ciidamada amniga hadda ay beledweyne ka wadaan howlgallo ballaaran oo lagu doondoonaya dad lagu tuhunsan yahay inay ku lug leeyihiin luunsashada gargaarka loogu talagalay dadka ku dhibaataysan beledweyn wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xarig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegay xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaane dadka xun
dadyo qubay uu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba dadyo qubay uu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn iblaysku sii qurxiyeen weliba iyagu isla quman qisaasaha ahaa qiriyo qisaasaha ahaa qiriyo qabriga la iskeynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
xulasha wareysida ayaa dhegaysanaysaan raadiga caadadana waad nagala socotaan saaxiibayaal muqdisho ayaa markan aadiya xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir oo ka madax xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa sheegay in shalay uu u tegay xarunta taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed si loogu sixiyo ciidamo ka mid noqna ilaalihiisa ha yeeshee si xun loola dhaqmay wuxuu sheegay in loo sheegay in cilmahaas uu saxiixi karo kaliya taliyaha ha yeeshee daqiiqado kadib uu ka baxay albaab kale markuu taas uu ka dalbadanaa telefoonkiisa gacanta ciidamada amniga ee ilaalinaya taliska ciidanka booliiska ay jajabiyeen shir jaraa'id uu maanta ku qabtay magaalada caasimaddaah ee muqdisho ayuu ku sheegay in xildhibaanka ila siyaasiyaday hay-adaha amniga dowladda federaalka islamarkaasna loo dhiibay dad aan qon u lahayn sidaas daraaddeedna uu dacwad ka gudbi doono taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed anigoo ah eh, cabdifataax ismaaciil daahir oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka eh, ahna gudoomiyaha guddiga gaadiidka iyo duulista hawada eh, gudoomiye ku-xigeenna ka ah xisbiga eh, midowda nabadda iyo horumarka Eh, waxaanu maanta halkan idinku yeernay inaanu ka hadalno qadiyad dhibteedu ayse soo tarayso oo ah ciriiriga lagu hayo eh, saaxadda siyaasadda soomaaliya oo xukuumaddu ay ku bartilmaameysanayso dadka kaga aragtida duwan siyaasadda inta badan ciriiriga iyo caburinta waxaa loo isticmaalaa hay-ado eh, dawliya oo aysan ahayn in la siyaasadeeyo oo ay ka mid yihiin hay-adaha amniga iyo hay-adda duulista hawada oo korjoogtaynteeda anigu aan leeyahay oo hoos timaada eh, guddiga aan madaxda ka ahay Eh, waxaa xusid mudan shilalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay dalka uu ka mid yahay shilkii eh, madaxweynayaashii hore xildhibaano iyo senataro qaran ay ugu gurmanayeen eh, gargaarna ugu fidinayeen ummaddii ku tabaalowday ee wax- wax ka soo gaareen fatahaadihii beledweyne Eh, waxaan wada la wada soconnaa sida loo siyaasadeeyey hay-adda duulista hawada eh, ee korjoogtaynteeda aan leeyahay in lagu dhibaateeyo dayaarad madaxdaasi ay saaran yihiin oo sababi gaadhayba in dayaaradda waxyeella soo gaadho oo laba saacadood ku dhowaad hawada ku jirtay Eh, dadka inta badan dowladda eh, difaaca ama xukuumadda la ra'yiga ah waxay sheegayeen in sidan oo kale markii ay dhacdeen kismaayo cunaqabataynta xagga diyaaradaha lagu soo rogay waxay waxay oran jireen eh, arrintaasi waxay la xiriirtaa uun raalli ahaansho la'aan ay xukuumaddu aysan ka raalli ahayn geedi socodkii dimuqraadiyadda eh, iyo maamul dhiska ee ka socday jubbaland taasi laakiin hadda waxay beenowday markii xukuumaddu ay isku dayday inay joojiso diyaarad gargaar u wadda ummad soomaaliyeed oo tabaalaysan tani waxay caddayn untay in xukuumaddu ay u isticmaalayso hay-addaas eh, si siyaasadaysan oo ka baxsan eh, sida sharcigu qoraya uu dhigayo waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka jira in hay-adihii amniga la siyaasadeeyey oo ay kow ka yihiin eh, hay-adaha amniga gudaha qaabilsan eh, dhowaan waxaa ka soo baxay xukuumadda eh, war ah in xildhibaanadu dhammaantood ay iska bedelaan ciidamadii militariga ee qaarkood ilaalin jiray oo ayna ku bedelaan ciidamo eh, boolisa xildhibaano badan markii ay meesha ka tegeen ay tegeen oo ay rabeen inay dalabkaa gudbistaan oo ciidamadii ay iska bedelaan oo ciidamo kale ay ku bedelaan oo boolisa waxaa lagala hor yimaadaa aflagaadooyin iyo waxyeelooyin Eh, tusaalena waxaa kuugu filan aniga lafteyda shalay waxaan tegey hay-adda booliiska eh, taliska booliiska si aan u gudbisto codsiga Eh, waxaa lai diray waraaqo waraaqihii baan keenay Eh, taliyihii ila ballamay irid eh, gadaala ayuu ka baxay annaga oo sugayna Ah, markii aan ka daba tegey ee aan ku yidhi ah, arrintaasi ah, sharciyan ma bannaana inaad na tiraahdo suga oo aanad ballan noo qaban oo aanad oran berri kaaleya haddana aad eh, irid kale ka baxdo annagoo xildhibaano qaran oo ku sugayna Ah, wuxuu bilaabay inuu aflagaadooyin eh, geysto oo uu xildhibaanada guud ahaan uu aflagaadeeyo waxyaalaha aan ku habboonayn saxaafadda in hadda laga sheego uu xildhibaanada si guud u aflagaadeeyo Eh, waxaa jirta dacwado noocan oo kale oo hore u dhacay oo markii aanu isnidhi hay-adaha eh, sharciga uga dacwooda in xildhibaanadii lagu soo yidhaahdo wax caddayna miyaa haystaan Eh, maxaa maxaa caddayn uga soo qaadi weydeen markaa shalay anigu waxaan isku dayey in aan caddayn arrintaa ku saabsan oo aan kutirikuteen ahayn in aan eh, aan aan aan aan eh, meesha eh, ummadda hor keeno oo aan hay-adaha sharciga aan caddayntaa u geeyo Eh, caddaymo in la keenana sida naloo sheegay waxaa faraya eh, heerka habka ciqaabta ee criminal procedures code la yidhaahdo Eh, qodobkiisa buuggiisa labaad qodobka boqol iyo soddon iyo shanaad iyo wixii ka dambeeya waxay fi- waxay farayaan in caddeemo la keeno marka uu dhaco faldembiyeed faldembiyeedka shalay dhacayna wuxuu ahaa in taleefon xildhibaan qaran eh, laga jebiyey oo amarka lagu jebiyey eh, taliyaha booliiska Eh, waxa ayaan daraa in taliska booliiska loo dhiibo dad aan u tababarnayn oo aan lahayn xirfad booliis oo hay-ado kale ka shaqayn jiray oo eh, n- hay-addii nabad sugidda oo, eh, eh, soomaaliyeed dad ka shaqayn jiray oo aan xirfaddii booliska lahayn arrintaas waa ayaan darro waana aya- dhibaatooyinku meelaha ay ka imanayaanna waxaa ka mid ah in shaqooyinka loo diro eh, dad aan ehel u ahayn Een, arrintaasi waxay jebinaysaa qodob dastuuri ah oo ah qodobka labiyo tobnaad iyo qodobka saddex iyo soddonaad ee dastuurka oo dhigaya in aan la siyaasadaynin hay-adaha amniga iyo hay-adaha kale ee adeega bulshada bixiya ee sida professionalka u shaqeeya in loo sameeyey mucaarid iyo muxaafidba marka maanta halkan waxaan idinku yeernay inaan ummadda soomaaliyeed la wadaagno inaanu tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doono ah, oo aanu horgeyn doono ah, dadkii faldambiyeedyada ka geystay ah, taliska ciidanka booliiska oo kow ka yahay ah, eh, taliyaha hadda jooga ee ciidanka booliiska oo xajaar ku magac dheer marka taa waa waa idinla socodsiinaynaa inaanu tallaabo sharciya ka ka ka ka qaadi doono eh, dhowaan sida ugu dhaqsaha badan intaasaanu maanta idinku yeernay inaanu ummadda soomaaliyeed la wadaagno oo aanu aanu aanu u sheegno Eh, waa mahadsantihin xildhibaanada ka aragtida duwan xukuumadda oo ay dhibaatadaasi mar walba ku gaadho eh, xarumaha dowladda marka maaha aniga wax shaqsigi ah ee waa wax guud ahaan siyaasad guud oo ay dowladdu ku dhaqmayso in la caburiyo in eh, loo diido xuquuqdii ay lahaayeen si ay ra'yigooda siyaasadeed u bedelaan xildhibaanada iyo xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir oo ka mid a xubnaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayuu kaasaha oo eedamo kale u jeedinayay ee taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ku eedanaya inay yihiin dad aan aqoon lahayn islamarkaasna taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga la siyaasadeeyey magaalada badhan gobolka sanaag ee puntland ayaa markan aadayaa magaalada badhan ee gobolka sanaag ee puntland waxaa maanta gaaray oo lagu soo dhaweeyey gudoomiyihii xilka laga qaaday ee baarlamaanka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhooba daareed cabdixakiin maxamed axmed dhooba daareen oo olmahan ku sugnaa deegaano ka tirsan gobolka sanaag ee puntland ayaa maanta soo gaaray badhan islamarkaasna wuxuu kulmo ula qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool ee magaalada badhan ee gobolka sanaag ee puntland gudoomiyihii baarlamaanka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhooba daareed oo sarweyn kadib warbaahinta la hadlay ayaa u mahad celshay soo dhoweyntii loogu sameeyey magaalada badhan ee gobolkaasi wuxuu sheegay in uu puntland ay dad horara ay gacanta u gashay islamarkaasna looga baahan yahay waxgaradka deegaankaasi inay wax ka qabtaan dhibaatada ka taagan maamulka puntland oo cizziga iyo karaamada iyo sharafta intaba ay wadataan oo aad ii soo dhowayseen iyo dareenkaadi siiseen oo ah dareen ii muuqda oo runtii wax badan iga beddelay iyo sida aad macnaha aad iigu damqanaysaan ama aad ugu damqanaysaan dadka anigayla midkaa iyo puntland ama soomaaliyaba waxaa weeye aad iyo aad baan uga mahad celinayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay waa mahadsantihiin wajazaakum allahu khayran allah idin barakeeyo Ee, mahad celin kadib aniga qorshahaygu wuxuu ahaa ama socodkaygu laba arrimood ayuu daaranaa wixii dhacay isaga warrami mayno iyada oo waa wixii hadda laga hadlayey oo een, abwaanadu ay ku cabireen taxagabaya dadka fikradahooda ay ku cabireen laga sheekeeyey waa waxaan dhici jirin waa wax ugub ah oo aan cunad ahayn waa wax dadkaas oo dhan waxa wada taabtay weeye waa waa wax laga damqado dadkuna la yaab male iyada isaga warrami mayno waa wixii hadda laga hadlayey inta ceebooday kulansatana haddaynu hadda tirinno dhammayn kari mayna gobolka inoogu dhacaya arrintaas malcumadeeda waxaa weeye marka ta keliya oo marka ugu xumi waxaa weeye oo ugu dhadhanka xuni waxaa meesha ka baxay wadalahaansihii iyo waxwadaaggii iyo wixii lagu sheergareeyey iyo wixii ummaddu ku heshiisay iyo wixii ay dhigatay oo ama dastuur ama xeerar ama heshiis ahaa ayaa meesha ka baxay oo daanmiinis ah wax dowlad la yidhaahdaa ma jirto taasaa ugu xanuun badan ta ugu xanuunka badani taas weeye wixii qof la yeelo ama wixii madaxaydan qabiil la yeelo waa wax laga heshiin karo waa wax laga kaban karaa laakiin inta aan ka soo sheekeeyey ayaa meesha ka baxday oo xanuun ah oo sistem ah oo maamul ah waxaana meesha ka saaray waa gruub danaystayaal ah oo aan in badan sheegay laakiin waxaa ka sii dhadhan xun gruubkaasi isagu waa go'aansaday waxaan inuu sameeyo mudabar bay ahayd talay ahayd qorshay ahayd muddo badan baa lagu jiifay barnaamijkii siyaasadeed waa u suurtogeli waayey oo waannu kaga adkaanay barnaamijkii siyaasadeed waxay marka ku kaliftay inay xoog iyo lacag isticmaalaan weliba xataa mid way ku kalsoonaan kari waayeen hadday xoogga ku kalsoonaan lahaayeen waxbay ahaan lahayd xooggii iyo lacagtiiba way isku dareen waxaa kaloo dhadhanxumo kale ka sii ah dadkii dadkan mas-uuliyadda loo saaray ee la yidhi matalaadda shacabkay haystaan inay xataa dareemi kari waayaan lacag qaadasho iyo waxaa iska tuur xataa inay dareemi kari waayaan dadkay matelayeen oo ay matalaaddooda wateen oo dhiiggoodii iyo dhaawacoodii iyo maydkoodiiba yaallo xataa ay ka xishoon kari waayeen war bal aan maydka iska aasno dhaawacana aan iska qaadno dadkana aan samirsiinno ee dib inoogu dhiga xataa ay awoodi kari waayeen ee sidiina soo raafay amar sidaas ka tawasiiyey oo meel lagu xereeyey oo la yidhi codaya waa dhadhan kale oo xun weeye oo aad taabasho leh taa marka waxaa weeye isaga warrami mayno intaasaan kaga gudbayaa laba qodob baan anigu u socday labadaa qodob baan rabaa inaan la wadaago qodob wuxuu yahay maadaama aan mas-uulkiinni ahay maadaama aan siyaasigiinni ahay maadaama aad wax badan iga filaysaan maadaama aad ii hanweyn tihiin inaanan iska tegin ama iska cararin ama iska dhuuman ama iska seexane aan wixii ila gudboonaa aanan garan waayin oo ah dadkayga inaan dhex maro inaana tijaahiyo inaan u warramo inaan talo ugu baaqo inaan wanaag la raadiyo oo tii layga filayeen inaana waana ta ila gudboon marka inaanan garan waayintaa waa qodobka koowaad qodobka labaad wuxuu yahay oo aan meelihii aan soo marayna aan kaga baaqay haddana aan ku baaqayaa waa tashii in laysugu yimaado tashigaasi waa laba qaybood qaybta koowaad sidii uu sheegayey daa'ir yuusuf cali ciid waa puntland waa cid kasta oo dhibsanaysa ama ka dhiidhiyeysa dhibaatada puntland hadda ka jirta ama puntland meesha ay hadda marayso cid kasta oo dhibsanaysa ama ay damqayso ama ay xanuun ku tahay ayaannu ugu yeedhaynaa baaqaa iyo gogashaa aannu dhigayno inay isugu yimaadaan puntlandna lagu badbaadiyo haddii taa la waayo taa haddii la waayo sidii la sheegay waxaa weeye dadka kan gobolladan degeni gaar bay u tashan doonaan tala gaarayna markaa geli doonaan wixii la gudbeen bayna yeeli doonaan oo tala kaga soo baxa dareenkooda iyo taladooduun baana muujin doonaa haddii allaha wadari oggolaado labadaa qodob bay ahaayeen labada qodob aan la socday labadaa qodob bay ahaayeen wixii intaa dhaafsiisan wixii intaa dhaafsiisan oo xashaashaqa ama hoos in loo wada hadlaah ama tala hoosaad ah waa sidii laga sanqariyo hoosmahada leh kan intaasaynu u daynaynaa hooska kale ayaynu insha allah wixii hadda inoo dhiban ama aad tabaysaan aynu kaga wada hadli doonnaa waxaan aan ku gebagabaynayaa waxaan aad iyo aad ii taabtay dadka bacadkaa ii taagan ilaa saakana ii taagnaa runtii dareen weyn bay geliyeen mana lubin doono insha allahu dadkaas ilaa iyo inta wanaag ay helayaanna waan socon doonaa waana shaqayn doonaa waana mahadsantihiin
qayb gudoomiye barnaamijka soo gaaray somalilan ayaa markii naadiya gudoomiyaha xisbiga cud ee somalilan oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ee somalilan ayaa eedamo kale u jeediyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi wuxuuna ku eedeeyey in siyaasadda maamulkaasi uu gacanta u galay islamarkaasna maamulka somalilan uu noqday meel muuse biixi cabdi uu gacan hatiyo sidoo kale waxuu ka hadlay komishanka guddiga doorashooyinka ee dhowaan ay meel mariyeen ee baarlamaanka maamulka somalilan wuxuuna sheegay in la siyaasiyaday guddiga doorashooyinka ee maamulkaasi بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa dhammaan shacbiga reer somalilan iyo saxaafadda laba sano ka hor maanta oo kale saddex iyo tobankii bishii koob iyo tobnaad waxaa dalku shacbiga reer somaliland u dareereen doorashadii saddexaad ee madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan shacbiga somalilan waxay qabeen rajo weyn inay helaan hoggaan wanaagsan waxaa u muuqday in isbeddel togan uu waddanka ka dhici karo ama ka dhici doono waxay filayeen inay dhalato xukuumad ka shaqaysa horumarinta nolosha dadka xukuumad ka shaqaysa jihaynta iyo shaqogelinta dhallinyarada waxay filayeen xukuumad ka shaqaysa xoojinta dab- dimuqraadiyadda iyo aqoonsi raadinta jamhuuriyadda somalilan iyo xukuumad ka shaqaysa midaynta iyo wadajirkooda kuna dhaqda cadaalad iyo sinaan nasiib darro ser laba sano ee muuse dalka talada hayay dadkii reer somalilan waxaa ka muuqda rajo xumaan baahsan iyo dayow aanay garanaynin meel lagu wado maanta cabashada iyo yuhuun xumaanta waxaa ka sinmay dadkii doortay muuse iyo kuwii aan dooran waxaa soo baxday oo dhalatay xukuumad ninkii hagaya ay ku adag tahay ku dhaca- ku dhaqanka sharciga ay ka go-an tahay burburinta nidaamka iyo shuruucda walaalayaal baadisoocda ama sumadda hoggaaminta muuse laba sano ee uu xilka hayay waxay noqotay sidan kow kala qaybinta iyo kala irdhaynta shacbiga reer somalilan halkii uu ka midayn lahaa laba ku xadgudubka iyo ku tumashada dastuurka iyo xeerarka dalka isagoo waajibkiisa koowaad yahay ilaalinta ilaalintooda laguna dhaariyey waxaa tusaale cad inoo ah in maanta golayaasha deegaanka jamhuuriyadda somalilan muddo xileedkoodu dhacay muddo kordhinna aan loo samaynin sharcina aanay ku joogin dalka waxaa ka mid ah saddex faragelinta nidaamka ganacsiga xorta ah ee uu jideeyey dastuur afar xakamayn la'aanta sicir bararka xadhkaha goostay ee ragaadiyey dhammaan nolosha shacbiga reer somalilan hoosu dhaca weyn iyo debaca ku yimid amniga gudaha taasoo sababtay inay ka dilaacaan markii ugu horraysay jabhado gudaha somalilan xisbiga waddani horuu u cambaareeyey jabhadaha ka samaysmay dalka gudihiisa mar labaadna waanu cambaaraynayna u adeegsiga shan sorry lix u adeegsiga awoodda qaranka dana shaksi ah oo ay ka mid yihiin dhulboob iyo ganacsi gaar ah toddoba caadaysiga ku tumashada xuquuqal insaanka camburinta xorriyadda saxaafadda madaxa bannaan xadhigga joogtada ah ee madaxda axsaabta iyo muwaadiniinta kala duwan siddeed baahsanaanta maamul xumada iyo musuq maasaqa maamulkiisa ka jira inay luntay sagaal kalsoonidii beesha caalamka ee dalkani ka sugayey ictiraafka toban meyd maxaa u dambeeyey iyo kii la si- iyo kaa la sii sido waxaynu shalay dhammaanteen goobjoog u ahayn oo aynu indheheenna ku arkaynay in hannaankii dimuqraadiyadda iyo rajada doorashada somalilan hal cad lagu gowracay horteenna iyo sida sayladda uga dhigeen golihii wakiilada somalilan dhacdooyinkaas oo dhammi iyo qaar kale oo badan waxay tilmaan xun u yihiin hoggaaminta muuse biixi ee saluugga salfudaydka iyo canaadka aan qiimaha ku fadhiyin isugu soo biyashubatay isla markaana marag cad u yihiin talaxumada hoggaanka maanta jira haddii aynu sidaa ku sii soconno waxaa jiritaanka somalilan laga dooni doonaa iyo qarannimadeeda meel fog ilaahayse kama dhigo walaalayaal haddii aan u soo noqonno ceebtii iyo foolxumadii shalay dhacday ee ahayd inqilaabkii golaha iyo afduubkii sharci ee la sheegtay in lagu ansixiyey xubnihii xeerka xaaraantinimeeyey ka mid noqoshadooda komishanka doorashooyinka qaranka waxaan mar labaad ummadda u xaqiijinayaa in xisbiga waddani aanu si aan ka noqosho lahayn u qaadacay la shaqaynta iyo ka mid noqoshada xubnaha la sheegay in la ansixiyey xisbiguna diyaar uma aha inuu xalaaleeyo ama jideeyo waxaan sharciga dalka waafaqsanayn arrintan ama arrimo kale waxaan ummadda u sheegaya kow mar haddii aanu muuse xeer iyo xaagaantoona dhowrayn oo aanu dis uu distoorku ugu kow ka yahay mar haddii uu fulin waayey heshiiskii uu la galay axsaabta qaranka ee beesha caalamku goobjoogga ka ahayd oo aanu jirin dabar xidhayaaba mar haddii aanu talo iyo tusaale midnaba ka dhegaysanayn hay-adihii dastuuriga dastuurku furay ama waajibiyey la tashigooda oo ay ka mid yihiin axsaabta qaranku mar haddii uu ka baydhay habkii wadatashiga iyo dimuqraadiyadda ee qarankani ku dhisnaa mar haddii uu dhaqan iyo yool ka dhigtay kala qaybinta iyo kala irdaynta bulshada reer somalilan ee midka ahayd waxaannu muuse xasuusinaynaa inaanu dalkan xoog ku qabsan kuna haysan karin haddii uu ku sii wado caragsiga iyo sharci jiidhka waxaannu u sheegaynaa inaanaan taag iyo talo midna u waayin toosintiisa ee aannu ku dhaqaaqi doonno tallaabo kasta oo qarankan lagu badbaadinayo waxaan shacbiga somalilan ee sharafta le u soo jeedinayaa inay ilaashadaan midnimadooda wadajirkooda iyo amnigooda isla markaana diidaan kuna gacan saydhaan kala qaybinta iyo iskakohe iyo iska horkeenka shacbiga reer somalilan ugu dambayn waxaan mahadnaq ballaadhan u soo jeedinayaa taageerayaasha xisbiga waddani guda iyo debadba waxaanan farayaa inay u diyaargaroobaan halgan adag iyo hawl culus oo dalka lagaga badbaadinayo maamul xumada muuse biixi
qayb gudoomiye barnaamijka soo gaarna saaxiibyeel markaan haddana dib ugu laabna magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland oo dagaal xoogan maanta uu ka dhacay wararka ugu dambeeyay ee inaga soo gaaraya magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland ayaa sheegaya in qeybo ka mid ah ay la wareegeen ciidamada maanta ee weerar kusoo qaaday magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland ciidamada weerar kusoo qaaday maanta magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland ayaa dad goobjoogayaal ah waxa ay raad iyo hadad u sheegeen in ay ahaayeen ciidamo u abaabulan qaabileed islamarkaasna ka tirsan mid ka mid a beelaha dega magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland waxaana qabsadeen qeybo ka mid a magaalada boosaaso kadib markii iska horimaad uu ka dhacay bar kontarool oo laga soo galay magaalada ciidamadan oo isku dhacay ayaa la sheegayaa in ahaayeen kuwo sugayay amniga kontaroolka laga soo galo boosaaso iyo ciidamo kale oo la sheegay inuu watay tali lagu magacaabo ciiso yilax oo ka mid ah saraakiisha ciidamada amniga ee magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland ciidamada ayaa lasoo sheegayaa in qabsidan jidka laga soo gala garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland iyo agaarkii xarunta ay degan yihiin hay-adaha sef the children iyo u d b d ee ku yaala magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland tiroka u dhow shan qof ayaa lasoo sheegaya inay ku dhinteen iskahorimaadkaasi maanta ciidamada amniga iyo mid ka mid ah beelaha magaalada boosaaso ku nool ku dhex maray magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland waxaana ciidamada maanta ku dagaalamay boosaaso qeybo ka mid ay kasoo baxeen magaalada carmo islamarkaasna waxay doonayeen inay gudaha u galaan magaalada boosaaso maleeshiya hubaysan ayaa lasoo sheegaya inay gurmad u ahayd ciidamada ay leedahay hay-ad haysatay sanada ciidamada badda oo la sheegay in saaka ay xiratay wadooyinka dhammaan soo gala boosaaso wararka ugu dambeey caawa naga soo gaaraya magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland ayaa sheegaya in xaaladaas ay tahay mid ka cadsan islamarkaasna magaaladu ay tahay ee mid laga cabsi qaba in mar kale uu dagaal dib ugu qarxo qayb ugu dambeey barnaamijkan soo gaara waxaad ku soo dhawaataan kalamaan war kalamaana waxaa la yidhi baahidan nahaysiya jirrada sii badbadanaysa burur iyo dagaal baahayoo bahaya reerreer ah oo baariyaal lagu dilaataa ma bixiyaane ilaahay inaan ka baqno oo barinna mooyaane wax kaloo la buunbuuniyaa bara ma gooyaan reer kalamaanow ba'leydasa baabka jeedsidee anan handho iyonay dhegah iyo amira tani shalay barganema buurkun isaaraasi inka baryaay walaalayaalow buurkii weli sidiisa baylin eyaa boqoriintii dhonka moganyiine markoley buurkun ma isaartanayaaqay madeeyow gabaga baclaydaad noo sheegaysa makana nimayow hadda ka hor nimaa geel halleexa lehu ku jirto tuulo soo marsiiya idinku helleexa ma taqaaniin aan idiin caddeeya hal kurusku qalloocan yahay gooyow xaariinow la soo boodo argeelow inta kuruska isaga soo ridoon waa kaa dhici rabyaah dhicihee maysa waa iska socota hash argeelow ma isaga soo rididoo kuruska waa kaa dhici rabyaah hashi waa iska sii socota haddana dhinacow kala tega asoori geelow hay dhaafina inta ku rid waa dhici diiday kurusku waa iska gudub markaasoo wuxuu yidhi hal yahay kuruskan an lee idhaafaysaah meel aad geyhaysa ma dheera marka warka maday isaaq waxaan u fahmay yaan laydhaafina buurka ha lay saaro buurkana saha laguma tago aroogeela xaasidsanaa labagood lamaa lahay kuruska xaarinka ma iskiiga riddo kolleyba meel dheer ma geynayse gooyow adina madi gerilla amaanaa geeda amaanas kurus may kaarin aan kursi fadohay kursi kursi waaba yaabaye kursiga canjeerada lagu dubaayey ma wili laysku haystaa madeeyow waxaan aad waddaa waa xildoon xumo eh hooba dhaafi weytana adi warkiin yaalle magaagaaga meeluu ku yiin laha tariiqaye intaasaan ku soo koobaya yaanan sii badin
af ingiriisi ama saf soomaaliga widaaye yaa allow yaabaa jira talyaani maasku hadle ingiriis maasku hadle soomaali maasku hadle maxaa sheega hadda waldaneeyow dawla imbaahanaaye ow yiriyo ma talyaaniyow ku warramay yaab dadkan xitaa afkooda haddaad ugu gabayda ka ammaan heli maysid wari afka arka buusin doohaanas afkay mee oo dhagansoy dalkeen ii dadkeen diinteen furgaan ee duunyada nool dowlii imbaahanaaye waldaneeyow dowlii imbaahanaayeen waldaneeyaw dowlii imbaahanaayeen sumataro armaday isaaqow owganeeyow geelaalimbahanaaye maa tiri ar waxaas idiin yidhi bulshadaydii buurkaa imbaahanaaye bulshadaydii buurkaa imbaahanaaye ee maxaas halleey waaba toosan yahaye war meeshaan rag badan baa boholyo ugu dhacay sahalkaasna buurkan laguma koro haddana waa bannaan yahay haddaa isleedihiin waxaa fadhiya kusimihii madaxweynaha ahna kusimihii guddoomiyaha baarlamaanka ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ahna guddoomiyaha aqlaabiyadda mudane cabdiweli ibraahim muddey wallaahi uma wallaahi billaahi uma billaahi tallaahi uma tallaahi kursigan waa la wada rabaa dadko dhammina waa u baahan yahay laakiin in sharci lagu tagaa muhiima wardhaartan kobiraytkeeda aaga oo la iska biliqaysanayo aryaada heesta khatrad daahir qaadi jirtaa igu soo dhacday aheeday bukaan socodka liitaa dadka wou ku badan yahaye how baraq nuglaan howl dhibkan baa xadiis leh waryahanan baratoy madadaletambaylanka baradu waaye madeeyow kursi haddaad u baahan tahay kursi luka jabanaa gurigayga yaale iska kabkabo waa kugu sadaqaysaa warnimada waxaan daawaday layfkii sheekh xasan daahira weys waxaanna ka ogaade berigii sheekh shariif madaxweynaha noqday hadduu sheekh xasan daahir noqon lahaa inuu kursigu madaxaha ku furto noqon lahaa dhiigguna falaqlay lahaa uusanna ka kici lahayn sababtoo doorashadii xamar ka dhacday ayuu xaqirayaa oo wuxuu leeyahay meel cidlaa buu uga tegey shariif niyaadnafta wala koo galdan sheekh xasan daahir awaas kursigu shaleysa meel idla ilankatabi meerna muxuu ahaa bahalkii ilmihii meel idlaad kaga tagtay muxuu ahaa magaciisa bahalkii caqiidadii meel idlaad kaga tagtay muxuu ahaa asxaabtii saaxiibada aan ahayn oo isku mabda ahayn meel idlaad kaga tagtay mabdala'aan baad meesha ku joogtaa mabdala'aan baad meesha ku joogtaa in adeerow ilaahay ka absa muxuu ahaa bahalkii ilaahay ka absa yaari fardi bahi war sheekh xasan hadduu ku fadhi lahaa iyo hadduu ka kici lahayba kursi aan cidna ku haysan ayuu ku fadhiyaa maanta aryaadhaha ha la yaabina shiiqe waxaa la yidhi hadda ka hor how ninkii waareera weligii waqooyi koonfurow yira ninkii waareera weligii waqooyi koonfurow yira hooy cabdulle ad jirta oo ah oweyska ma imaan jirin saas ma ahayn mandhiil la weynaadoo lawekiyowo warka waa kaa wareertaha waa warwar ma haysaana way iska qaylinaysaanina dhegayst beledweyne masiibadii ka dhacday gurmadkii iyo gargaarkii ummadda soomaaliyeed u soo aruurisay dadka masaakiinta ah oo webigu ku fatahay ayadoo suuqa lagu kala iibsanayaa maanta la arkay baa la yidhi yaahu xumbaal waa la ceeboobay cabdullow qabri ceebeed meelow ku yaal ma aragtay hoy abuutay waanu
war nimankii aan u dignay musuq iyo maasuq weli ma makrigiiya wadaan iimaanka alla ka qaado kuwaas horta maanta musuq waa la soo xiraa la yidhi laakiin maasuq baa alaabtii la fakaday oo fara idilow ku baxsaday baa la yidhi
musuq iyo maasuq haddii la qabto qarshe iyo qaadaa jooga oo ambaraga adaga walha gobadi laakiin qariya lu waysanya aryaadhaha hadaalina horayaa waxaa loo yidhi how musuuq yaa maasuuq meeshii loo dhigay weeli miilicsaadan musuq yaa maasuuq meeshii loo dhigay weeli miilicsaadan haye horeedhaa war ma haysaane gaashaan la dhexe cumar cabdiraxmaan taliya ku-xigeenkii horeed ilaalada madaxtooyada hadda waxaa loo magacaaba taliyaha guutada toddobaad ee qaybta lixdanaad ee ka howlgasha shabeellada hoose afgooye ilaa wallaweyn waxaana lagu beddelay taliyihii hore guutadaas xasan jaamici war war ma haysiine xasan jaamici waxaa loo magacaabay taliyaha guutada koowaad ee qaybta labiyo tobanka abril ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed marka xasan jaamici iyo cumar cabdiraxmaanba shabeellaha hoose howluga taallaa eebaagoo taliyihii wax taraayo war xanuun jawahaan maqlo in wax laga qabta raba beriga shabaab meel fagaaraa waxay ku toogteen guddoomiyihii iyo ku-xigeenkiisii tuulada cadayga la yidhaa ee balcad agteera ah mugga taliyihii wax taraayow cadowgaasaa ku koraaya aroo taliyaashaan waa shabeellada hoose adna ma ay sheegays waa shabeellada dhexe arregooyobow shib naga dheh shabaab iyo shabeel xabad isuma kaa dhaamaane war boosaaso laba taliyaa ku dururtaa la yidhi dagaalkana beledka bannaankiisa uu ka bilowdaa la yidhi kadibna magaalada ay isla soo galeenaa la yidhi war ma guddoomiya dhooba gareena ciidan la soo galay boosaaso boowe buntland garan maysaana sheekadaas kama socoto arriboow adiga laftaada puntland warkama haysiide waxaa ka socda diiwaangelinta musharaxiinta guddoomiyaha baarlamaanka ma axmed madoobe madawiinimadiis tusha leeri may lahayne war axmed madoobe beesha caalamku waxay ku tidhi doorashadii jubbaland lama aqbali kara waa in lagu noqdaa isaguna wuxuu yidhi yaa la yidhi oo tii baydhaba ka dhacdaba waad aqbasheene maxaa tan kismaayo ka dhacda ku diideen war qaramada madoobe waxay tidhi doorashadii baydhabo ka dhacday dawladda lacag badan ay ku bixisay aroo war ma haysiina shirkadda ethoobiyan waxay tidhi puntland iyo somalilan waxaan u naqaanaa yidhahdeen dawladda madax bannaan ciddaan rabnaanna wax ka iibinaynahay dhaheen haye etoobiyay waaga dulmiga miyaad wadiin war shirkid somalilan waxay tidhi ismaamulka tigraayga iyo soomaali galbeed dawlada u naqaanaa هاي دولة أو صومالي وحي تري سفارة أو باريس أن كلنا وأخوينا هيدين warwar ma haysiina guddoomiyaha xisbiga himilo qaran xildhibaan salebaan maxamuud xaashi wuxuu yidhi hadalkii madaxweyne shariife ohaas wallaahi uma wallaahi waa bixinaynaa si qalad aha loo fasirtay waxa madaxweynuhu ka hadlayeyna dagaal ma ahayn dadaana qalad uga faa'iidaystay oo si uusan ahayn u fasiray marka haddaan idiin caddayno madaxweynihii suudaan oo milatariga ahaaba bannaanbaxa lagu bixiyey haa runtiis waay wariirimadii walhalaayo isu wereeriyey waa leeri war madaxweynihii hore sheekh shariif wuxuu ku dhaartay waa baxayaan madaxda dawladdu ayaguna dhaarfuriyay u sameeyeenoo waa baxeen waana soo laabanayaan war hay-adda culummada soomaaliyeed waxay yidhaahdeen waa qalad in laysdhex geliyo qodobada dasbuurka ee ka hadlaya xuquuqda dumarka iyo diinta islaamka war horta dumarka iyo diinta maxaa la saga doowadaa intay ku kala herayaan waa ku dhasheene dumarkii hore diinta inis diidi war maya hay-ada waxay leeyihiin dumarka xuquuqdooda meeshaan lagu caddeeyo war dumarka xuquuqdooda diinta waa caddaysay arooda midkii diinta caddaysa ma rabaane mid kale ay rabaan mukhaalifooyin ahahe war makhaalifo ma niini in koontada dastuurka lagu caddeeyaan rabna koontadu waxay tahay ma ayuuta mankotihe abayuuta mankotihe war madaxayo wax kastaan u baahannahay yaa waa idinka war dowladnimada kooxi male dowladnimada awlaadirin
war boqolkiiba soddon ay kuliya haweenka
iimaanka allaha idin gelshe
way mahadsanyihiin saaxiibada xubinta kaalmo intaan ka bixin saaxiibayaal hadda markaan fiirino maamulka jubbaland war ka soo baxay taliska mareykanka iyo africom ayaa waxaa looga hadlay duqeyn shalay diyaaradaha dagaalka ay ka geysteen qeybo ka mid a gobolka jubbada dhexe ee koonfurta soomaaliya duqeyntaas ka dhacday magaalada jilba ee gobolka jubbada dhexe ayaa waxay africom ay shaacisay inay ku dishay xubin sare oo ka tirsanaa ururka al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalama warbixinta africom ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalkaas lagu dilay uu muhiim u ahaa warbixinta africom ayaa waxaa lagu sheegay in sargaalka la dilay uu muhiim u ahaa isku xirka dagaalamayaasha al-shabaab iyo daacish islamarkaasna uu xirir toosa la lahaa kooxda al-qaacida oo dagaal xoogan ka wada wadamo kooban oo caalamka ku yaala maraykanka ma shaacin magaca sarkaalka la dilay balse waxauu tilmaamay in duqaantaasi aysan wax khasaaraha ka soo gaarin dadka shacabka ah ee ku agdhowaa halka sarkaalkaasi lagu dilay sidoo kale wuxuu sheegay in weerarkaasi ay ka qayb qaateen ciidamada amniga ay dowladda federaalka ay sida gaarka u tababaran loona yaqaano danab dowladda maraykanka ayaa xoojisay sanadii sii dhammaanaya weeraradii al-shabaab ee la beegsanayso barnaamijka intaas uu caaw ku dhayahay waxaan kaga tegay heestaan tan intaan barnaamijkan dib ugu kulmi doono habeen wanaagsan
يا عودالي يا ابو ردالي ما تشين يا ترى
عدي يا نسلم نحي أسلوب تيح شوكي يوم إيه الكيس على يوم الله تعبسي جنيه ديدا إيكان هاي حضر لنا أيام غير لنا يستغفروا لك هاي أيام غير لنا يستغفروا لك هاي أهيا
ninka ugu indheerbaa dadka ugu ayaan daran ninka ugu indheerbaa dadka ugu ayaan daran
إسقون مقدر أخي
يا أدو يا بحنكرة يا أرواح وحسيكرة وفنا إبل كبير كرة يا حبيبي
سيدي ورسا قدا إنه خايب لينا عطنا قدا ويال آخر قصك
استغفروا لنا استغفروا لنا
أهيا
ninka ugu ildeerbaa dadka ugu ayaan daran ninka ugu ildeerbaa dadka ugu ayaan daran
Isagunu muqde ahiya
مدح يا إرمني كرام يا أمان دوديرا أبر يا قمر كرام
وقتهين الاسكابة وحايبة نعضلي عمر قاد وايوه الله عاصم هلياك يا مقدم يوم الساعة تاني
dadka u ayaan baran ninka ugu ingerba dadka ugu ayaan baran
isaguna muqdee maskaxda